haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay munaasabada ciidda cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cashe ibraahim aadan ayaa barnaamijka nala socodsiinaya
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
kulantii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo laanta af soomaaliga ee v o a ay idiinku tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga ee sanadkan laba kun iyo labaatan
ciidan oo ah mid aada uga duwan ciidihii hore maadaama dunida oo dhan uu kala xiray xanuunka covid nneteen ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa in qaar ka mid a dhagaystayaasha ku sugan qaaradaha afrika ameerika iyo yurub oo iyagu waaye kala duwan ku ciidaya iyagoo barnaamijkan nala wadaagi doona duruufaha ay ku ciidayaan sidoo kale waxaa isna barnaamijka inoogu martiya fanaanka cabdiraxmaan xadante iyadoo aad ku dhagaysan doontaan qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba sheekooyin aada u xiiso badan oo uu fanaanku inala wadaagi doono waan ku dhowahay walaalkay shirwac ugu horreyba waxaan ku leenahay ciid mubaarak de dabcan waa la ciidayaa ciiddani waa ciid maxaan ku idhahdaa ciidihii hore ka duwan bal ugu horreyn ba ciidan iyo weliba ka duwanaanshiyaheeda iyo waayaha lagu ciidaya haddaan ku weydiiyo wallahi saaxiiba dee lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo ciidan oo kale ciiddii hore inoo soo martay maaha cimrigeenu intuu jiro ma garan karo intaa inoo dhimana inuuna soo mari doono marka waa ciiddii u horreysay ee mataqaanaa guryaha lagu xidhan yahay guryaha lagu dhex ciidaya een dibad loo baxaynin een laisla farxaynin een laisbuuqanaynin een laishambalyeynaynin ma garanaysaa marka waa ciid ciidihii kale ka duwan ee la soo mari jiray marka waa ciid wallahina in badan laga sheekeyn doono in badan laga sheekeyn doono
in magac loo bixiyo staasha
magacaas heesan heesa laga tiriya wey heesa laga tiri karaa
aad iyo aad aad iyo aad kolleyba kolleyba soomaalida soomaalida meel ma fadhide magacyo badan way soo socdaane kala xulushadoodi in lagu daalan ka baqaya beentaama beentaama beentaama
ta xadantay waan soo dhawaynaynaa mar kale barnaamijkan ciidan ugu talagalnay adigoo meel jooga shirwac oo xaafad kale jooga anigoo xaafad kale jooga barnaamijkii qabanayna iyo soomaalida oo xaafado kala duwan naga dhegaysanaysa marka hal mid oo inta badan soomaalida aada u midaysa oo ciidda ay kusoo xasuustaan inta badan waa marka heesaha ciidda qac laga siiyo taasaa horta hadda waxa ugu horeeya dadka soomaalida ciidda fahansiin kara ama dareenkii ciidda abuuri karaba ka mid a marka mid ka mid a heesaha ciidda haddaan ku dhufana ka waran annagaaba koox isku imaanta anigii adiga iyo shirwac may waa siday tahay horta marka horeysa waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda muslimka meel kastoo ay adduunka joogaan caam ahaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr ciidda ciiddeedana waxaan leeyahay bashbashay barwaaqo dhammaan ilaahay mataqaanaa tutankan wanaagsan ha nagu simo haddii aan xasuustii hore dib ugu yar noqonno waxoogaa heesihii dee ciidda caanka ahaa ee la qaadi jiray waxaa kamid ahaa allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiya isagaa wabaale wayahaatae maanta
si wanaagsan ciida si wanaagsan ciida
waxaan leenahay adiguna cabdiraxmaan si wanaagsan u ciid baanu ku leenahay marnaa waaxid waxaan filayaa dhegeystayaashu inay si fiican u ciidi doonaan
waan usoo noqon doonaa cabdiraxmaan xadanteeye ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan sidaanu dhegaystayaal la wada soconno dadweynaha muslimiinta ah ayaa sanadkan ku ciidaya waaye ka duwan hanaankii ay sanadihii hore ugu dabaaldegi jireen maalmaha ciidda taas oo uu sabab u yahay xanuunka covid nineteen ee uu keeno coronavirus oo dunida dadkii oo dhan kala irdheeyay islamarkaana qofba meel ku xiray bal haddaba intaanan u gelin dadweynaha aanu eegno hal abuurka waxay ka yidhaahdeen ciidda sanadkan iyo xaaladda xanuunkan islamarkaana aan idin kala baxno wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle oo isagu magaalada hargeysa kula kulmay abwaan maxamed xuseen oo loo yaqaano xikmaawi iyo abwaan siciid ibraahim dool oo ah laba hal abuur oo ku nool magaalada hargeysa iyagoona la wadaagi doona waayaha ay ku ciidayaan iyo weliba suugaan golo kafuula oo ay maalintan ciidda iyo xaaladda xanuunkan ka curiyeen horta bal ciid mubaarak horta ciid mubaarak hadarow adiga iyo dhammaan maamulka fiyeloodaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad qab berigi hore bashbash iyo barwaaqa la odhan jiray laakiin minka kaalinta ugu muhiimsani waa caafimaad qab allahaynagu gaarsiiyo aamiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo horta waad ciiddo adigana waad labisantay laakiin waxaad xaggii dhaqankaabaad u badan tahay laakiin bal maskaxdaada kolley sawir baa ku jira dad badan oo dunidayna way naga sii daran yihiinba maxaad aragtay amaad la kulantay intaa corona soconaya horta waxaa la moodaa dunidii markaad eegto sidii tusaale ahaan in xidigii berigii hore lagu noolaa inta laga guuray xidig kale in la degey iminka tusaale ahaan ninka dayax gacmeed ka soo degay in badan ku maqnaa markuu dunida yimaad wuxuu onayaa tolo meerihim yaa laga guuray waayo sidii dayaxa loo socon jiray ayay dadkiiba u socdaanoo gamcaha iyo afkana waxbaa lagu gashan yahay sidii hawada saraan loo socdaa laysumana imanayo qofna qof dee uma soo dhowaanayo waxaan umaleeya horta dhib ka badan soomaalida dadka soomaalida haysu imanina dhib ka badaniba inaanay dhimashadunbaa ka weyn baan umaraynaya dee waxaa mahmaahahooda ka mid ah gacal isma cidhiidhiyo waasna wax jalmaadka isu soo dhowaanshaha waxa kaloo ka mid ah wuxuu ku onayaa qofkaasi salaantu iga qaadi waayo eegata haddaad qof gacanta u fidisood aad ka qaadi weydo waa cadaawadda ugu weyn xagga soomaaliyeed oo waxa laydhaha hebel salaantu iga qaadi waayo markaa isma arkayna baa la ydhahdaa waa dhaqankii soomaaliyeed marka horta isbeddel weyn buu xanuunkan corona virus adduunkii ku keenay dee ni corona viruskani horta dee mushkiladiisa wax lagu qiyaasaba cida garan mayso waayo wuxuu gaadhay gaale iyo islaam muumin iyo munaafiq dunidii badxidan buu ka dhigay kilaabadii khamrigu waa xidhan yihin masaajidadii cibaadaduna waa xidhan yihin waa benad labadii dhanba shar iyo khayrba albaabadu u soo laabay markaa noloshii waxaad moodaa marxalad aan adduunka horeba weligeed uga dhicin in iminka la galay ta kale wuxuu abuuray khadarow shakaaki iyo khakhayrad habeen dhoweyd anigu habeenne dhexdeer ahayd ayaa iyadoo goor dambe oon meel wada fadhino ayuunbuu nin nala fadhiyey oo aanu saaxiib nahay ayuunbuu mid kale oon iskaga shaahaynayna dee waanu shaahaynayna dee kuraasi baanu iskaga fadhinaa dabeedna nin kalaa la soo hadlay wuxuu yidhi waar salaamu calaykum calaykum asalaam suu yidhi waar niyow ninkii inshaaha inoo shubay maanta aynu wada soconay hebel haa wuxuu ka mid yahay kuwa corona viruska laga helay hal maruun buu yidhi yaa hebela annagu baa sudaagna waar kuma ma ninkan gaadhigiisa saarnay ma ninkan la soconaa kii baa laga helay un baa layidhi bartaasay horta khaakhayraati ayay nooga bilaabantay anigoo bartaydii fadhiyaan horta xumadda istijaabiyay intaan meel kaleba teginoo laba farood baan salaanta saaro saadho maxaad ka sheegi way soo socotahay kollay dhowr balaas baad kor u kacday imikabe markii aan kala tagnay intayadiiba annagoo bacaysan baanu kala wada tagnay waan shakisannahay xaggii xaafaddan tego hooya ay la soo hadashay halkaan kaga celin lahaa baan lambarka ka xidhan waxaa yidhi badbaadi horta hooyadaa ugu qaalisan bal nin hooyadii la soo hadashay oo lambarkii ka xidhay badbaadi baan ku idhi gurigii baan tegey gabadhaydii xaamilaha baa iga furtay shan tallaabo intaan dib baxa baa naa baxaso baxaso kuwa la yidhi waa khatar bay ku jiraan baad ka mid tahay mid baa qashaaha noo shubay meel nala fadhiyey qoladii la yidhi waa laga helay way fadhaatay albaabkii baan suxulka ku furay waan soo galay gurigii baan adeegtay dee xamaamkii meel kasta waan iska galay furaash baan dhigtay halkii fadhiga waxaa dhihi haygu imanina toddoba cisho mar allaaliya markaasaa u jiibsaday ayuu baan xasuustay inaan gurigaba wada taabtay haddana haddana taydh baan walaaqday markiiba baalti taydha ilaa handaraabadii aan soo furfuray dhulkaan taabtay ayaan wada maydhay sakdi dhexe oon anugii taydh ku wada maydhay horta mucjisooyig dee shakaakigaas saddex cisho markaan xanuunsanba waayey ayaan idhi war waxba ma qabtid markiiba xaafaddii la macaamilay waxaasoo dhan waa shaki dee shakigaasna waxa weeye waa ka magaalada dee wuu ka wada buuxaa taa iyo tukalo kasii wada daran qofkii ku salaamay marku dhaafaad soonasa tolo maxaayo de inimka saabunta jeebada lagu sita mooyaane wax kala garan ma degdeg ufoodhaqo waay adiga saaxiibka xigmaayo waxbaad maxaa ugu tala gashaan ciidda dad bay horta xigmaayo wuxuu yidhi bal u dhiib xigmaayo waxa weeye Ah.
guray waa salaamayaa iyo v o eda iyo adduweynaha intay dhegeysanaysa oo dhan Waad- gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyn horta gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyne amuurahan sacda waxaan oday ka sheekayna waa la yaab imika waad- markaa iminka maadhowta isu qaalmarayna baan idaacad yaan mikrofoon ka maqlaynay ninka qaylinayu le hayaay hayaay markaa iminka hayaay maaha kane waaba hayuuy weeye uu dhaawayo waad- waa hayuuy Waa ka waaweyn markaa waa ka waaweyn waad- markii hore qofku markuu hindhiso oo loo ducayn jiray waay iminka qofkii loo ducaynay waa laga yaacaya shaki baa bilowday qof xanuunsanayaaba telefon laga hadlay hebel hebel siduu yahay lasoo soo eegayo qofkii oo qallabayaan loo tegayn waxan waa inagumeedkii xanuunka kani inan Ah.
gumeedka cudurrada wey
waay inagumeedkii xanuunkuba iminku soo baxa waaye waxaan oo kale maynu arag oday iyo islaan iyo inantoona kumuu sheekay waa wax cusub cayayaan baa loo diray moogta Waayo.
cayayaankii baa la garan waayey markaa adduunyadii ugu dhamaystiray anigu uurkayga maan gelin gurayow hargeysu kaga ilmaysiin dee wixii waa kan alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhu iyo alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye waad markaa waa la yaab maxaa tiri xanuunada iskii dambe waxaan sii bal xanuunadii kale tan ugu yeedhay macaankii dadka masaakiinta ku kici jiray iyo dhiinkarkii iyo wixii hoos u dhici jiray ayaan war meesha waaba ama laydin xanuunadoodu yeeli xanuunadii baa ayaa ayaan la hadlay Haye.
inkaaraha ku dhacday iyaga laftoodii waaye war kulligiinba xanuunow inta aa kulantaan mar intaa kulantaan korona korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunka baan idhi oo hargeysa iyu ku nagaanay oo isagaa isaga iyagii baad leedahay iyag isagaad ugu ashkatotay ha mi- mar intaa mar Haye.
kulligiinba xanuunow mar intaa kulantaan korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunka oo hargeysa iyu ku nagaanay waad haddana waxaan halkaa ku diri lahaa anigu iminka haddana Hee.
inta aa kulantaan Hee.
afrika maa ka rartaan Ka rartaan.
oo bartii uu ku dhashay Hee.
iyo hohaayo maa ku xidhaan Hooy ma- oo kusoo xidxidhaan oo ku soo ha ka guura xidhxidhaan adduunka ha waa run horta intaasi waa kaftan waaye Een, laakiin sida runtii iyo dadka anigu fariintan maanta u gudbin lahaa qadarow Mhm.
waxaan odhan lahaa Mhm.
kun jeer maqashay kaar caabuqlaha covidka naytiine kana aragtay muuqaydiyaha koonka uu jaraye kas u fahantay inuu feyras daran yahay karoonuuye inta aanu kooraha kusilin kurbad iyo eelka adna aanad kiiska ula gelin kooxa ehelkaaya ee kasheeda taadnuugta iyo hooyo kadabgoynin ama aad kambalin waalidkii koriyey ruuxdaada ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduy markay baladu kaynaansantahay joogta kadinkaaga haddii aanad keenada ku dhegin waa kud iyo caale cudurkani kadeed iyo dhib buu soo kordhiyey weyne kaalmiya dawiya looma helin kaabaha tallaale kelmadaha guddida caafimaadka horteg weeyaane ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduy baan dadkaan la hadlaya markaa markaad la hadasho Ah, fariinta dirtay waa- haa.
waaye een, aan u tago een, wax xigmaawi een, adigu kolley xagga een, dawayada haa waa.
bal adna hadda inoo bilow waan raaciyey markii hore Mhm.
dee waxaas aniga yurub iyo meelu ku eegiyo nimankii dayaxa aadi jiray baa la jirrabayaa Waad.
dee maanta inta baa la yidhi waddankiiba soo galay markaa waxaan idhi eelka iyo xanuunkaa khalqigu ka ashtakoonayo ilaahay iyo ninkii maxamed qire soo agmari maayo axaadiista nebigana ninkaan ku adeedoonaynin ee aan inkirin toobaddana oofa jabin maayo ajasiisu ruuxaanu gelin iilka dhigi maayo annaguna allaan ka ilkano nooba iman mayno baa idhi.
waa markii hore waa markii hore Waa markii- iyagoo dhibtii aidiskii weli la eedaadsan oo aan iboolihii ognahay siduu u iimeeyey eel karoono lagu sheegay baa eebba soo diray udubadii adduunkana ka way ka anfariireen ilbaxnimadii reer yurubna way ka inasaameen indhayartiiyo wakaa talyaanigii aakhiro u diray ameerikana siduu u gala weynu aragnaaye umalkii xanuunkii khalqigu ka ashtakoonayey aradka ku noolayn iyo hadduu oosha soo galaye inta aanu umalku sidaa inagu sii faafin gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyne iska jira karoonaha dad yow haysilaawine ee baan idhi iska jira karoonaha Dadyow.
dadyow ha isilaawinay nin baa waxaa la yidhi wuxuu yaqaanay khadarow in wuxuu yaqaanay dawada maska geed laga siiyo markaba qofku kacayo dabeedna nin baa aynan maska qaniini dabeedna markaasuu dawadii siiyey odaygeynanta dhalay baa yidhi waargo dibaqallooc baa ina taqaninay sababtaa iska kacday maaha buuri maalin labaadii baa inaanu dhalay haddana maska qaniinay kii buu yidhi keen geedkii wuxuu ku yidhi balowkaadii horta waynu hubsanaynaa inuu maskii yahay iyo iyo inuu dibaqallooc yahay dee subaxdii markii ka agoogtay dhintay buu yidhi hadduu mas yahay waar ma waxaynu sugnaa hadduu mas yahayda waaba laynoo sheegee maya wallahi waa haddaad dibaqollo u malayso Ah.
waa hergeb waa sidan aad tidhaahdo Ah, warka dhakhaatiirta dhamaysay warkaa dhakhaatiirtaa ku dhambaysee waa sidaa dee ma waxaanu sugnaa uun hadduu mas yahay horta markaan waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciid caafimaad ha inooga dhigo aamin Een, waxaan odhan lahaa dadka iyo ehelada ciidaysa ee isbooqanaysa ee tegaysa wax lagu ciido caafimaad baa ugu qaalisan qaalisan war bal horta ciidda caafimaadka markaynu sugno ciidda ubadka iyo tabooqashada iyo ta ehelka aynu ku xigsiine hays ilaabina baan odhan lahaa waa halkaa een, ma garata aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamed cakule bal markana haddii aynu u kacno dhanka iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya oo iyada maalmihii lasoo dhaafayba ay saarnayd xaalad bando ah oo dowladda kenya kusoo rogtay haddaba wariyahayaga magaaladaasi nairobi intisaar saalax xuseen ayaa iyaduna qaar ka mida dhegaystayaasha xaafaddaasi ku dhaqan wax ka weydiisay qaabka ay sanadkan u ciidayaan iyo weliba sida u arkaan iyaga oo ku sugan xaalad bandooya bismillahi raxmaan raxiim wallaahi bishaan bilihii hore waxyaaba badan bay kaga duwan tahay khaasatan ciidan iyo ciidihii hore waxaa la odhan karaa farqi weyn baa u dhexeeya marka laga fiiriyo dhanka damaashaadkii iyo farxaddii iyo meelihii la isugu iman jiray meeshii lagu wada tukan jiray ee ummadda fara badan isugu iman jirtay ee lagu ducaysan jiray ee tahniyadda lakala la isweydaarsan jiray la isugu hambalyayn jiray sanadkan waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin qofku waa inuu gurigiisa iska joogo labadiisa ragcadood ku tukado xitaa dadku inta badan waxay labistaan marka ay xaflada iyo ay tegayaan ee maaragtay dadku soo baxayaan xitaa adeegashada iyo udiyaargarowga ciidan iyo kuwii hore isku mid ma ahan waxaa laga yaabaa qofku inuu khamiiskiisii iyo marihiisi hore un iska xidho kadibna uu maaragtay gurigiisa iskaga tukado intaa kadibna weliba marka ciidda la tukadana dadku dee waxay aadi jireen meelahaas oo dhalinyarada waa israaci jirtay oo waa isla cuntayn jireen oo meelahaas oo moolashka kula la aad aadi jiray waxaasoo dhan sanadka meesha ma jiraan marka waxaan odhan karnaa gebi ahaanba waa wax waa sanad cusub iyo qorshe cusub baa la odhan karaa iyo ciid cusub marka bal waan eegaynaa tanna si aanu ku wajahno insha allah bidni illahi alkariim marka diyaargarow ma jiro waxba yaraatee ciidan loo diyaargaroobayo oo qofku uu isu diyaarinayo magaciga waa cabdiraxmaan xasan roble dee iminka waxaan joognaa guryahaygii ma awoodno inaan banaanka iyo salaada tagno mana awoodno sidoo kale inaan reerkayga iyo caruurteyda iyo faamiliyadeyda waxao dhan inaan intaan banaanka u saarnay inaan soo booqano meelihii masallaha lagu tukan jiray inaan ku tukano inay dadka intay isu yimaadaan ay wada salaadii ciidda farxadda iyo tahniyada wada qeybsadaan waxyaabaha aadka u aan heli jirnay ciidihii hore iyo ciidan nin guryihii iyo xaafadihii jooga ayaan nahay oo meel uma bixi karno ciidihii hore waxaan heli karnay sidoo kale in caruuraha banaanka loo bixiyo oo la geeyo meelihii ay ku ciyaarayeen iyo moolalkii iyo inay soo damaashaadaan wakti badan soo qaataan banaanka ayagoo daalan guryaha kusoo noqdaan hadda waxaan ku ciidsiinaynaa guriga dhexdiisa dabcan waa dareemaysaa guriga dhexdiisa ee islii ku yaallay intuu la egyahay ee ciriiriga ah dee waa waa dhib intiisa la eg marka ilaahay ha fududay insha allah guryahaygaan ku ciidsiinaynaa dee wixii ilaahay noo qadaray iyo xafladaheeni iyo xalwooyinkeeni iyo guryaheenaan ku cuni doona hadduu ilaa yidhaahdo cid walbana waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciidakum saciid assalaamu calaykum waraxmat ullah abaayo markii ciidan haddii laga hadlo ciidan waxaa waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin ciid fiican waaye laakiin meelihii la aadi jiray oo kaleeto moolalka lagu soo cayaari jiray ilmaha aan u kaxaysan jirnay aan kusoo damaashanaadan jirnay asxaab annagoo kun xabaa intaa isku ballansana aan isku arki jirnay ma jirto laakiin alxamdulilah saakaronaha awgees meelo lama aadayo gurigaaga ku tuko xalwadaada iyo buskudkaaga iska dhex dhiga weeye wax kale ma jiraanin waa ilahay mahadis ilahay waxaan ka baryana ilahay xanuunka inuu naga dulqaado si dhaqso ah ilahay subxaana wa tacala aan ka baryana ilahay inuu naga dulqaado raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax ibraahim yuusuf ciidan meel waliba way xidhan tahay guryaha lagama bixi karo waxay kaga duwantay ciidihii hore dadku ay bixi jireen waxaa la tegi jiray moolasha caruurtu meelaha ay ku ciyaaraan banaanka lagu soo xafladaysan jiray wax laga soo cuni jiray ciidan waxay kaga duwan tahay in guryaha la iska joogo sidoo kale salaadihii la oogi jiray banaankii lagu oogi jiray ma jiraan qaraabadii lasoo salaami jiray ma jiraan waxaa qof waliba uu inuu gurigiisa un joogo uu halkaas xalwadiisa wixii kale ilaahay qore uu ku cuno ayuunbay noqonaysaa way iska adagtay dabcan marka aada barbar dhigto farxaddii iyo damaashaadkii ciidii hore tan way ka adag tahay waxay muujinaysaa ciidani inay culays badan iyo cidhiiri badan guryaha caruurta ay ku qabaan waayo guryaha caruurtu markay joogaan badanaa waxay jecel yihiin banaanka farxadda inay caruurta yarada asaagooda ha arkaan oo ciidaya ay isla ciidaan isla ciyaaraan badanaa caruurtu waxay ku ciyaari doonaan guryaha dhexdiisa maadaama aan banaanka loo bixi karin inay guriga iskaga ciyaaraan wixii toyska ama qalabka caruurta ay ku ciyaari jireen halkaa lagu geeyo gurigooda dhexdiisa ay iskaga ciyaaraan
magacayga waa maxabu xuseen xaaji ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ciidan haddaan kaaga waramo wax ciid loo dhoorta maba jirto sababtoo ahna haddii lasoo dhar lasoo gato wixii lasoo gato intee la aada meel la aadayo ma lahan kulan ma lahan faamili la booqanayo ma lahan meeli la isugu tegi jiray ma lahan marka saa daraadeed iidba ma jirto saameyn weyn ayuu coronavirus ku yeeshay salaad ma jirto meel salaad lagu tukanaya masaajidii way xiran yihiin garoomadii way xiran yihiin meel isugu teg jiro dhan population meel isugu teg jiro dhan way xiran yihiin marka saa daraadeed iid dhan ma jirto abaayo
aad ayaad u mahadsan tahay intisaar haddii aan kaaga waramo saameynta uu nagu yeeshay cudurka coronavirus waa saameyn aad aad loo dareemay maxaa yeele ma jirin soo dhoweyn la soo dhoweynaya ciidalfidrigan ma jirin sidoo kaleeta mataqaanaa sida lagu yaqaana ciidihii horeta lagu soo dhoweyn jiray ee dadka isugu hambaliyen jirin sidoo kale ma jiri doonto amaakin lagu oogi doono salaada ciid alfitriga maxaa yeelay cabsida laga qaba cudurka sidoo kaleeto ma jiri doonto dabaaldegyadii aadka loo sameyn jiray isku soo baxyadii dadkii aadka isugu hambeliyen jiray intaas ma jiri doonto maxaa yeelay cabsida laga qabo faafitaanka cudurka iyo dowladda oo mataqaana amar guud kusoo rogta bulshada sidaas ay tahay aad ayaan u dareemnay mataqaanaa cudurka coronavirus dhibaatada uu nagu qabtay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku ciidaysa xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya waayaha ciidda ee qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradaha yurub iyo amerika ayaanu iyaguna eegi doonaa hase ahaatee aanu mar kale dib ugu noqonno fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye oo barnaamijka marti noogu ah
de kolley maxaan ku idhaahdaa adiguna heesaad leedahay heesahaagii dee markay cabdiraxmaan xadanteeye maqlaan dhegaystayaashu iyo weliba bulshadu waxay isla markaa niyadda ku qabanayaan heesihii kala duwanaaya alqabadadiisa hadda farxadda ugu horreyn ba heesta koowaad farxadda ciidda aawadeed aad dhegaystayaasha la wadaagayso ama aad maxaan ku idhahdaa usoo qabanaysaa maxay tahay kuwaagii
waxaan jeclahay farxadda ciidan u horreysay guryaha lagu wada xusayo innaga oo mataqaanaa barnaamijkan qabanayna iyo dadweynaha aynu u qabanaynaba heeska horreeyan usoo qabanay waxa weeyaan heeskii dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku siixanayay dhaxanta iga weejanayson si dhawaadii jeclay haddu xiisigii dhammaaday anaadha waxaa is yeelay dhaliishaana mutaystay dhibane waa yeelkadiisa
waa malaha heesaad aad u taqaanaan malaynaya shirwac marra waaxid waxa weeyaan dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay dhaxanta iga weheshanayso si dhaba i jeclay hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaa is yeelay dhibana waa yeelkadiisa dhaliisha anaa mutaystay dhibana waa yeelkadiisa
dhabtaada ku siixanayay xantayga weeshanayso sidawaad ii jeclay dhaxaad igu dhaadanayso dhabtaada ku siixanayay xantayga weeshanayso sidawaad ii jeclay hadduxiisigii dhammaaday annaga waayisyeey kaliishana mutaysay dibane wayakadiisa hadduxiisigii dhammaaday annaga waayisyeey kaliishana mutaysay
hadantay mar kale mubaaragan ku leenahay adiga iyo soomaalida dhan meel kastoo inaga maqlayso barnaamijkan sidaan sheegnay wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee ciidda ama ciidan gaar ahaan waa ciid soomaalida meel ay joogtaba uga duwan ciidihii hore ciid macnaheedu waxay ahayd oo dadku ay ciidda ku dareemi jireen in laysu soo baxo familiska isku yimaadaan lawada cayaaro lawada cunteeyo lawada kaaftamo wixii oo dhan hadda ma jiraan qolo walba meesheeday ku xiran tahay marka horta bal ciidan ciiddaasay sidaasay ciidihii kale uga duwan tahay marka dadku waxay u baahan yihiin sidaan isleeyahay maaweelo badan iyo in xaafadahooda lagu madadaaliyo marka heesahagan marba marba mid gacanta u taagaynaa daliishaan amutayste waan maqallay marka heesahagan mid kale dalbaynaa
waxaa kaloo soo qaban doonaa heeska kale la dhahdo adiguna malyuunay mareerkoo beslaadiyo diracanad la moodiyey ambo waygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune aan wada marayne maare ujeedada balsare hangaagne
asaanu sheegay shirwaca shirwa shirwa shirwaca heesahan xilliyada dambe aad ula hayo weliba heesaha dhalinyarada malaha aniga heesidii gaboobaan ula hayaa saan umaleyna
cashaaniga waxaad igu halaynaysaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwii dambeba dhe intaba intaba inta waxa weye waa igu halaynaysaa waxa weye waa igu imanaysaa marirku bislaadiyo dircanab la moodiye bowaygu maran tahay marirki jacaylkuye adiguna malyuune oyqoya wada malayne adiguna malyuune umaya wada malayne Mahari ujeedada meel sare xanaadne Mahari ujeedada meel sare xanaadne Adiguna malyuune Way haya wada malayne Aqwa adiguna malyuune Way wada malayne mahare ujeedada meel sare xanaane mahare ujeedada meel sare xanaane mudanti haweenkan kula marmi mayne xibada dareenkiyo igu muusin caashiqa adiguna malyuune ujeedada meel sare xanaane mahare ujeedada anjabu tiyaane
ciiddii guryaha lagu qaadanayaa bannaanadii loo baxay lagu kala mashquulaya ma jirto haddaynu soo qabano sheekooyinkii dhinaca sheekooyinka u kacna
shirwacow hortana intaan sheekada u gelin ciidan waxyaalaha aan aad iyo aad ka u misgarayna waxaa kamid a niyo cabaabar wax ladhahdaa laga cunaa naga xagaygan jabuuti iyo intan xeebta iyo dhulkan magaranaysa markaasaa xaafadahaasaa cabaabar baa la wada kariya xaafadda baad ka cunaysaa ta kalaad soo salaamaysaa cabaabar baa ka cunaysaa horta waxa u weyne baan mataqaanaa ciidan aan miskarayn doona cabaabarkaasa kamid ah dhalinyarada dhalin- dhalinyarada waxay dhihi jirta sheekadaas iga dabageey iga dabageeya cambaarka
sheekadaas cambaaburka cashay waxa weeyaan canjeeradii ama waa laxoox- laxooxdii markaad tidhaahdo oo maxaanku idhahdaa lagu daray eh, waxyaabo kala duwan oo midab loo sameeyey oo- oo oo xabaasuud yar lagu daray caano dhanaan baa lagu cunaa kadibna maxaanku idhahdaa caanaa dhanaan baad ku cunaysa la habeeyey waxaa lagu daray ha waxyaala kale geeda kale basal oo ah, oo la shiilo dib loo sii shiilo waana dhansatay sheegooyin- sheegooyinka yare kuxudalka aimka dee dhalinyarta baa dadka dhex socdeen meelaha ka qabtay waxaa kamid a laba dhalinyar ayaa wada sheekaysanayay markaasaa dee carabi labdiisa daanbu way isdidaane way xanaa way kala xanaaqeen oo markaasay kala dudeen ma ogtahay dhowr cishaa telefoonada la kala xidhay marka dabcan dad isla degan maa qof walba guriga uu kasoo toosaa telefoonada dhowr cisho la kala xidhay yaantii dambu ninka odaygaa is adkeysan waayey gabadhiiba wacay markaasuu ka yidhi heblaayo walaalo de iska raalaa wixii dhacay in waanan mataqaana jacaylkuna halkan biiga taagaya sidii unbaa kuu jeclaa buu ka yerinaya markaasay ka tiri xagee joogtaa markaa markaasuu ka yidhi fadhigaan fadhiya markaas ka tiri jikada teg jikada tega koob soo qaad bay ka tiri waan soo qaaday buu yidhi dhulka ku sii daaba ka tiri koob wuu sii waan sii daayay buu yidhi siduu koobkaas u kala jababa qalbigeyga u kala jabay bay ka tiri markaasuu ka yidhi markaasuu ka yidhi caag buu ahaa buu yidhi caag buu ahayo maba kala jebin buu yidhi markaasuu tiri ware dhaqan xuntaa iga baxadka
marka farsamuu sameeyo koobkiina uu soo qaaday dhulkana uu kusii daayey ballankii uu oofiyey koogu fuliyey laakiin iyadu dee ha iyadu maadaamana la joogin iyadu koob caadi ma ka dhaqday koob caadaba meeshan bay soo dhigan marka waxay tiri koobkii khalaas uu kala jabay marka saasoo qalbigeygan u kala jabay marka khalaas baad iga tahay Markaas tiri, "Koobka- waa runtaa laakiin caag baa wirda koobku maba kala jebin uu yahay
marka taa min- taa macnaheed waxa weeyaan qalbigaaga ma jabin buu yidhi caad iska dhig Da- ma jebin waayo ha intaas uga jira dabeeris qalbigaagii ma jebin marka okay baa tahay weyaan marka dee iga qaad mataqaa raaligelinta
waagag en, waxaad soo cararbaabtay maka cabdiraxmaan in yar ka hor en, waxyaabahaad tebi doonto ama aad miskarayn doonto ayaa ka mid yahay cambaaburka la cunaya cambaaburka marka laga yimaado dee waxaa jirta iyadana xilligan markay gaadho en, eh, marka laga yimaado dee dadweynaha caadiga ee ciidaya fanaaniintu dadka ugu mashquulka badan bay ahaayeen showyaa la qaban jiray aroosyaa dhici jiray saxmad baa iman jirtay dee waxa weeyaan miisiga iyo heesaha iyo maxaan ku dhaha dabaaldegyadu isma laguma kala bixi jirin dee sanadkan ko- ko- corona dadkii usoo galay baa istiri wallahi waa runta xilligan waxay ahayd inay labo ilaa saddex xafladood ah inay dhowr xafladood ha ku dhog ay ku dheganaadaan bay ahayd oo wiigii u dambeeyay oo kala mashquul noqotidood wax isku habayn iyo isdiyaarin iyo aad wax geshid bay ahayd waxaasoo dhan habadoo ka baxeen Een, xataa waxyaalaha imika dee meesha ka baxay waxaa kamid ah salaadii la tukanayay aawo dee salaadii ciidda banaanka loo baxayey loo daryeerayey. waxyaala badan baa wallahi da ciidda la maskaraynaya saaxiib laakiin laakiin laakiin haddaad fanaaniinta tihiin waa laydinku dashan jiray Een, xadanta ayaa meel gaara ka tumaya iyo fanaaniin kale fanaaniinta koox koox bay u bixi jireen oo qolaba inbay maaweelin jirtay hadda maxaad samaynaysaan wallahi da waxaan umalaynaya maaweelo imika c o daas wax ka horreeya ma jirto cid cidkii tashanaysa sababto annaga aaban isku tegi karayn baa caasha cuuday oo mataqaana fanaan guriga kaa soo horjeeda fanaanka degan uma tegi karaysa ya marka si oda ugu dhow ah in halkan laiska hambalyeeyo oo la iska salaamo Dha- an- anaa uga faa'iidaysanayana waxaan salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan
iyo iyo waan iyo salaamaya gaar ahaan kuwa gurigaas horjeeda degan
waynu ku soo noqon doonaa fanaanka cabdiraxmaan xadanta iyo dhegaystayaal barnaamijka ayuu inagula sugnaan doonaaye markanna haddii aynu ka war doonno dhinacan iyo weliba dalkan maraykanka iyo weliba qaar ka mida magaalooyinka ku yaala qaaradda yurub oo iyagana dadka soomaalidii hayay ciidayaan iyadoo weli ay taagan tahay cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keena coronavirus bal haddaba aynu ku horrayno dhankan iyo maraykanka iyo waayuhu siduu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa isdaahir salaad jaamac oo loo yaqaan sabaax waxaan joogaa statetka minnesota gaar ahaan fairball waxaan salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadmo faarax maxamuud iyo aabahay salaad jaamac dhammaan walaalahay warda haweeya luul axmed cali qaali iyo intii maqalkayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay ciid mubaarak Ah, haddii aan ka sheekeeyo em, ciidda sanadkan 2020 way ka duwan tahay ciidihii intaan adduunka ah, joogay oo dhan way ka duwan tahay waayo waa ciid laysku xareeyay guryihii uu cudurka coronavirus adduunka qabsaday oo saddex bilood ka hor ayaa la xiray intii dukaan ahayd iyo meel kasta guryaha joogaa la dhahay marka eh, hadda maadaama ciidii soo gashay aan meel la aadi karin masaajidadii waa hore la xiray eh, meel lagu tukan karo la arag ilmaha waxaan ku dhahay "Hooy, maxaan sameynaa waxay ugu dheheen hooyo annaga iscasumeyno waxaan sameyneynaa cuntooyina oo dharanaynaa maxay ahaato buufinaa soo gadanaynaa gurigan sharaxanaynaa ma aragtay maalinkaas fan aan haysanaynaa maadaama awalba ameerika maaragtay ciidad waaweyn aysan oolino ilmaha inta lasoo tukada guriga lagu soo celin jiray haddana markaas ka bacdi mool of america ama meel la geen jiray haddana waxay yiraahdeen dhib ma lahan maxay ahaato waxaasa la ii gado waxaasa la ii gado waxaasa la ii gado bes gurigeenaa marka fanka ku haysanaynaa marka sidaasaan sameynay insha allah waxaan rajeyneynaa in maaragtay tii hore mid ka duwan aan sameyno oo maaragtay aan saas ku ciidna rajeynayaa waxaan ilaahay ka baryayaa mid sidaas oo kaleeta ciid oo guryaha lagu ciidayo in ilaahay nagu soo celin ee masaajidadeeni naloo furo oo meel kasta maaragtay naloo furo oo lagu cibaadaysan jiray waxaan kaloo halkan ugu dambeyn ka salaamayaa ma iloobin laakiin aan ugu dabamariyey caasho ibraahim aadan caashacuud iyo dhammaan v o a oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caashacuud aad baan kuu salaamaya walaalo ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afkaygana ku hadla ciid wanaagsan laacanta bakheyr ilaahay ciidan ciideeda nabadii baraari bashbash allah nagu wada gaarsiiyo meel walboon joogna allah nagu ammaansado walaahi anaga taana horta qurbi joog sidii dadka wadamada islaamka joogoo kale ama dadkii maxaanku dadka wadankii hooyo joogoo kale say ciida saddex bere ee fursad ugu helaan ee waqti u geliyaan anaga hortiba hore waqtiba maanan heli jirin keli salaadaasaan soo tukanaynay ciyaalka maxaanku yirahdaye qofkii ciyaal haystaba ciyaalkunbaa waxaa la geynayay maxaanku yirahdaa meelay yani maqaayada wax ay ku cunaan deetana meel ay ku ciyaaraan ciida anaga qurbajoog hadaana ciideena dhanba intaas bayba ahaydba marka hadda sanadkan waxa weeyaan farqiga u dhexeeya iyo marxaladaha aada u adag ayay kusoo beegantay ciideena masaajid oonan lagu tukan karin oo meel lagu tukanayo aysan lahayn waayo ummadda iskuma imaan kartaa la yidhi toban qof ka yar maxaanku yidhahdaa ama ka badan yani toban qof ka badan meel ma imaan kartin yani iskuma imaan karaa la yidhi limadka waxaa weya waa ten people or less unba meel iskugu imaan karta marka saas darteeda maadaama la yidhi maxaanku yidhahdaa masaajidkiina uu xiran yahay inu masaajid jirin maqaayadihii ay xiran yihiin caruurta maqaayadaha aan la geyn karin meelihii ay ku ciyaarayiin ay xiran yihiin oon meel la geynaya aysa lahayn yacni marka waxay noqotay in guriga dhexdiisa lagu iido so qorshaha marka loodaj waxay tahay guriga dhexdiisa inaan ku tukano guriga dhexdiisa aan sharaxano si ciyaalkii u dareemaan inay maalin farxadeed tahay maalin ciid ay tahay maalinta islaamka ay tahay siay u dareemaan waa inay guriga dhexdiisa aan sharxana guriga dhexdiisa cunto special loogu sameeya xataa maqaayad cunto delivery waa loogeli laakiin deliveryga ninka kuusoo sameynaya coronavirus muu qabaa maxaa ka ogtahay cabsidaasaa nagu jirta kan soo karinaya bilaaba uu qabaa coronaviruska marka cabsidaas iyada xataa way nagu jirtaa sidaas darteed anaga marka waxaan isku qorshaysanay inaan guriga sharxano ciida guriga dhexdiisa aan ku dhex tukano guriga dhexdiisa aan sharxano wixii mamacaan anaga aan karsa gacanteeda ku karsadano qofna aan ka dalban xataa soomaaliya xataa waxba kama dalbadan sanadkan because of coronavirus baan ka baqaya bilaaba qofkaa uu qaba marka ilmihii naftirkoodiba waxay ku dhahayaan hooyo banaanka ma aadeyno inanteyda wallaahi kaala hooyo banaanka kale maxaan ku idhahdaa friend of the door ku ciyaar kaa yeeli mayso waxay kulada coronavirus baa jooga yacni maxaan ku idhaha friend door ku ciyaar xataa kaama yeelayaan caruurtii coronaviruska ka wada baqeen marka ilaahay marxaladda hadda ku jirna allah naga dulqaado dadka wadankii hooyo jooga aada bay u nasiib badayiin maasha allah laakiin naga qurba joog haddaan nahay awalba fursad maanan haysano limid buu ahaa iideena sanadkaana waxaa weeyaan eber bay naga tahay yacni si maana iideysanayno salaadeena gurigan kudhex tukanaynaa everything gurigan kudhex samaysanaynaa marka ilaahay subxaana qaadira allaha noo yasiro allah nooga dulqaado ciid wanaagsan baan idin leeyahay dadka wadanka hooyo jooga nimcad haysataana nimcadiina ku jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa diraac xasan waxaan joogaa maraykanka minnesota waxaan halkan ka salaamayaa bahda v o-da iyo daadihiyaasha dhammaantood ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan ciiddu ciiddii hore waa nooga duwan tahay wax badan baa u dhexeeya cudurkaas ilaahay ummadda dhan u wada keenay oo coronaviruska waana wada hayaa oo meel walba saabeeyey guryahan ku jirnaa guriga dhexdiisaa lagu ciidayaa bannaankii ma leh meelihii ilmaha la gaarsiin jiray ilmaha la geyn jiray ma lahan meelihii loo booqan jiray ma lahan familkii ma lahan meelihii lagu cayaari jiray ma lahan ciyaalkii looma shoobin garayn karo oo shoobin iyo adeegsi iyo ganacsi iyo dukaamo lama aadi karo dharkii waa laga baqahayaa dukaanadii waa laga baqayaa meel la taaban kara lama arko halkaan taaban weeye meel walba marka waxa weeye ciyaalkuna waa ciyaal smart so waxay dhaheen haddii dukaamadii la aadi waayey oo dharkii la gadan waayey oo meelna la aadi waayey waxaan u baahannahay dheheen annaguna taleefanno smartisaan u baahannahay laabtobyaan u baahannahay ibadyaad baan u baahannahay marka ilmaha maraykanku jooga waa smartis sida dadku smartiska taleefannadaas u yihiin oo kale marka waxa weye ciiddahan wax badan baa ciidda hore nooga duwan differenti weyn baa noo dhexeeya ilaahay caafimaad baan ka baryaynaa dhammaan dadka dhan waa salaamaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leenahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka maraykanka ku ciidaya sanadkan oo ka hadlaya kala duwanaanshiyaha ciidan iyo ciidahoodii hore ee dalkan dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha uu xanuunka coronavirus sida weyn u saameeyey xirnaanshihii dalkaasi ayaa la yaro khafiifiyey toddobaadkii hore hase ahaatee dadka soomaalida ah ee ku ciidaya sanadkan ayaa aad u taxadaraya qaar ka mid ah oo ka hadlay siday u ciidayaan waa kuwan
annaga waxaan joognaa anu waxaan joogaa talyaaniga hadda sidaad ogtiinba talyaaniga waxa waye coronavirus baa si xun ugu dhacay marka annagu koley gurigeenan ku ciidaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyed walbay joogtaba ciid mubaarak ilaahay hayna xifdiyo ilaahay hayn ka badbaadiyo cudurkan meel walbaad joogtaanba ciidaanayto ummadda insaankana ilaahay ha ka qaada dhibaatada haysataba maanta waxa cudurkan alla kusoo furay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba magacaygu waa farxaan daahir waxaan kasoo hadlayaa magaalada roma ee dalkan talyaaniga oo intii muddo ah aan joogay run ahaantii markaan ka hadlo sidii horey aan ugu iidi jiray iyo sida hadda macnaha ay tahay yaa laba kala duwan weeye sidii waagii horeeto waxaan u iidi jirnay dee markaan bishaan barakeysan ee rabadaanka aan soo soono soddonka cisho si farxad leh oo macnaha meelaha baagaga ama meelaha masaajidyada ah laakiin annaga hadda halkan soddonkii beriba waxaan ku soonnay guriga laakiin ilaa hadda meel aan xataa aan maaragtay aan ciidaan noo qorshaysan oo aan dhihi karno halkaasaan aadaynaa ma jirto inaan gurigayga unbaan maaragtay baa hadda noo qorshaysan inaan isaga dhex ciidno oo aan maxaan ku yirahdaa farxaddaas ciidda annagu aan isla qaadano xaafadda maaragta unbaan unbaa qorshuhu yahay laakiin meel hadda maaragtay hadda la aadi karo waayo waxaa weye wadankii lama bixi karo cudurkaas coronaviruska ah oo qof walba afku u xiran yahay oo aan dadkii isku tegi karin ee meel walbana aan laysku ogoleyn in la isku imaado unbaa ka dhacay maxaan ku irahda waana wadamada ugu daran oo yurubta uu soo maraya dalkan talyaaniga insha allah waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddaba waxaan la qeybsanahayaa farxadda ciidda barakaysan in ilaahay ciidan ciiddeeda kaleeto uu nooga dhigo mid aan cudur iyo xanuun iyo midna lahayn mid si farxad ah loogu wada iido dadkii iyo ehelkii iyo qaraabada iyo qolo walbaba ay sida ay jecel yihiin oo farxadooda ah ay ku ciidaan marka sidaan unbaan anagu gurayga hadda ugu ciidi doonaa insha allah halkaygaan unbaan ciiddeyda isaga qaada doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi waa ina salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da waa mahadsantihiin salaamu calaykum asalaamu calaykum v o eda waa idin salaamahaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogteen waxaan idinku salaamahayaa salaamta muslimka baan idinku salaamahayaa ciid wanaagsan walaalayaal sidii aan u iidi jirnay haddee duruuftii waqtigaan noo ogolayn laakiin waxaan ku iidaynaa guryahayaga oan ku soonnay baanu ku iidaynaa dee ciid wanaagsan bisha bisheeda kalena qoladii ee caafimaad iyo baraadho ku gaadha allah naga dhigo soomaaliya meelay joogtana ciid wanaagsan baan idin leenahay b o edana waa salaamhaya iyo gabdhaha ka hadlahaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayguna waa cirooji jaama mar kale ayaan dhammaantiinba ciid wacano wanaagsan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba markana haddii aynu eegno waddanka sweden oo isagu ka duwan wadamada kale dunida islamarkaana ka mida wadamo fara ku tirisa oo iyagu dadkooga aan bandoo kusoo rogin hase yeeshee bixiye talooyin la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadweynuhu kaga gaashaamanayaan hase yeeshee soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamaa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban uu si daran u aafeeyey islamarkaana uu dadweyne kala duwan oo bulshadaasi soomaalida ah ku dhacay bal haddaba aan soo dhoweyno axmed kaboole oo isagoo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada caasimadda waddankaasi oo ah ee stockholm islamarkaana ka hadlaya sida ay soomaalidu iyagoo xaaladan ku sugan ay u ciidayaan inkastoo cudurka faafistiisa aysan yaraanin oo ay guud ahaan dalka sweden oo dhan kusii faaftay in magaalada stockholm qeybta dadka soomaalidu degan yihiin uu yaro ka khafiifay hadda ramadaankii lagu jiray runtii ma jirinin sida caadada ahayd taraawiixda la tukan jiray oo waxaan kala sinayn dunida inteeda kale ayaan kala sinayn sidoo kale maadaama sweden ay xoogaa ka khafiifsan tahay oo ay meelaha qaar furan yihiin isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ay markii local ahaan ay tahay xoogaa waxaad moodaa in dadkii banaanka usoo baxeen waxaana lala ogol yahay ilaa konton qof in banaanka la isugu yimaado ama maqaayadaha la isugu yimaado waxaan rajayneynaa dadka soomaalida in ay ka faa'iidi doonaan runtii ay familada iyo la cidi doonaan ayna dhegaysan doonaan maaragtay ay dhegaysan doonaan recommendationka ama ama tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay tilmaamtay oo ah in la kala fogaado ayadoo wakti la wada qaadanayo marka arrintaasna aada ayaan kamunsili ahaan ayaan u adkaynaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana wa tacaala cudurkan ha naga qaado ciid mubaarak hadantay heesahaaga waa kolleyba dhalinyaradu aad bay ula hayaan marka marka kolley dhammaantood barnaamijkan kuma soo wada koobi karno marka bal mid aad is leedahay way mudan tahay maanta oo guryaha lagu jiro guryaha lagu ciidaya in dhegeystayaasha v o eda dhegeysanaya barnaamijkan ciidana si gaara u dhegeysanaya in guryahooda ay ku dhegeystaan waka waxaan usoo qabanaynaa dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooqu israacashay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaagsan
iyagoo isku duuban iyagoo isku duuban allah yaay halkay u dhimatay baad ilowday
yabdaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isnatiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban duug jirtay dhayaani tadabiya isugu hooyo ducadan kala raagin
d ciid wanaagsan si wanaagsan u ciid farxad ku ciid aniga caashaya dhammaan v o n waxaan ku leenahay dee ciid mubaarak maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak v o eda dhammaan shaqaalaha ood labadiin u horreysiin aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ay v o eeda ugu talagashay inay dhegeystayaasheeda daafaha caalamka jooga ay kula damaashaado munaasabada ciidulfitriga awgeed